بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xaqiiqdii markii dowlad la yidhaahdo xukuumadda waxaa xil ka saaran yahay muwaatinka soomaaliyeed oo idil shacabka mas-uuliyaddiisa ayadaa laga rabaa xil saaranna waaye waxaana ugu mudan caruurta caruurtu waa carfoon cadar iyo udgoon alla nagu cizeeyey dal wuxuu hormaraa inta la geliyo dadaal caruurtiisa ayuu hormaraa marka caruurta runtii soomaaliyeed dayac badanaa gaaray markaan soomaaliya ka hadlayna caruurteeda dayac badanaa gaari dhibaatooyinka caruurta way badan tahay laakiin waxaa ka mid ah kow ayagoo ku waayey dagaaladii dhibaatooyinkii dhacay ayagoo aabbayaashood ku waayey agoon noqday ayagoo xubnahooda jireed ku waayey naafo noqday ayaga oo dayaca waxbarasho ku dhacay ayaga oo guryahoodii ka barakacay oo dhibaatada aad aragteen oo dadka wada gaartay ayaga dadka ugu nugul ay yihiin ayaga oo nafaqa daro waxaa la yidhaahdaa ma og tahay lixdii caruur oo soomaali ah shanaa nafaqa daro la ii daro maxaa jira dhibaato badanaa dhacday marka dhibaatadaas waxaa usii raacday dayac markuu yimid inay noqdeen caruurta la yidhaahdo maog tahay kuwa jidka daadsan ama banaanka waran lagu yihahdo luqad atfaal shawaaric ama englishka lagu yidhaahdo muxuu ahaa street children marka qaarkood xataa ay isticmaaleen waxyaabo aan fiicneen waa waxyaabaha dhaqan celinta keenaya in laga dhaqan celiya ay rabaan oo isticmaaleen daroogo iyo waxa ay isticmaaleen waxaa kasii xanuun badan ayagoo qaarkood loo adeegsaday howl aan munaasib ku ahayn qaar shaqo aan tankooda ka badanaa loo dhiibay qaar waxaa waaye waxaa loo adeegsaday dagaalaa loo adeegsaday oo hadda ka horan qolo waxaan weydiiyey war maxaa carruurtan baabuur ka saara maxaa loo saara waxaa la yidhi ayaga ma naxayaan mana cabsoonayan dadka waaweyn waxaa waaye waa fikiraayaan waa cabsoonayan laakiin ayaga ma cabsoonayan meeshii la geliya khalad waa waa waa unku dhammaanayan ma ogi kama soo laabanayo marka qaarkood waxaa loo adeegsaday dagaalada qoryaa loo dhiibay oo aada ogtiin maalin dhowo tacruur oo under age ah in laga qabto ex control oo warbaahinta aad wada sawirteen aad ogtiin tiradoodana ay shan iyo toban arrintaas ayadaana runtii aadna waa ugu xunnahay waana cambaaraynaynaa maxaa jira ubadka waa ubadkeeni inkastoo dhibka kasto kulli aan ka wada xunnahay waxa dhibka gaaraya ay yihiin shacabkeena iyo soomaalida ay wada yihiin haddana caruurta oo ah dadkii beri mustaqbalka ayaga waxweyn lahaa marka arrintaas ayadana waa ka xunnahay waxyaabaha laga maarmaanka in loo qabto waxyaabaha laga maarmaanka in loo qabto waxaa ugu horeeya inay horta bardaryeel helaan oo noolaadaan marka arrimaha habboon waxaa ka mid ah xuquuqdii way sii kale xuquuqdii waalidka saarneed baa qaarkood waalid aysan lahayn agoonta in la ururiyo waxa waaye kolleyta xataa wasaaradda qayba u xil saaran oo la yidhaahdo qaybta samafalka iyo muxuu ahaa dibadejinta samafalka waxay leedahay qayb agoon agoonta waxa waaye in la daryeelo waaye kuwii hadda lahahayna waa booqanay meelahooda waxna waa ku tarnay laakiin wax wax anfacale maaha waa in ubadka inta la ururiyo waa inay helaan waxbarasho iyo daryeel waa inay helaan waxbarasho iyo daryeel marka munaasabadan kulleyta waxaan leenahay caruurtaas waxaa waaye waajibka koowaad waxaa waaye dowladda xilkeeda inay caruurtaas ururiso inay dadkoo dhan dhaqan celin in loo sameeyo wixii dayacmay in dhaqan celin loo sameeyo waxbarasho inay helaan inay nolol helaan waana runtii kolleyta wax aada looga xumaaday in carruurteena maanta ay dayacan tahay haddee cid kalen ku eedeyna ma lehe annagaa isku eedeyna oo dad soomaali waxay gacmaheeda ku kaansata wey ayadaana la rabaa hadda in caqliga intoo shaqeeya sidii loo laga baxo oo ubadkeena daryeel oo hela adduunyada ay la noqdaan mid hadde waxaan leenahay intaas markaan soomaalida ugu gudubno hadde waxaa jirta hay-ado caruurta si gaar ah ay u khuseyso sida save the children sida unicef sida hay-adaha sidaasoo kale lamid ah w h o waa badan yihiin qaarkood waxaa waaye waxay idhahdeen waa joojin waxyaabihii aan soomaaliya geyn jirna war waxaa geyn jirteenna markhaati kama mihin laakiin waxaan sheegaynaa oo aan caddaynaynaa goob walba goob walba ku sheegaynaa waxa aada joojinaysiin waa wax ayaga aad kusoo qaadeen waxayna tegaysaa in hadhowti lasku laysaga daba tago waxaa kaloon caddaynaynaa in aan lagu marmarsiiyon karin kaas gaar ahaan i d b s ka ama barakacayaasha wax marmarsiyo ah oo ay ku weyn karaan ma leh maxaa jira principleska adduunyada u qoran oo laysla yaqaano waxaa weeye i d b s ka duruuf kastoo jirta inay xaq uleeyihiin inay helaan hooy iyo cunto iyo biyo nadiif ah adduunka oo dhan bayna kuleeyihiin marka hay-adaha inta adduunyadiina wax ka soo qaado magacoodii ku soo qaaday waa joojinay nabadgelyo daraa jirta iyo ka dhahaya wax la yeelayaan ma laha waana dembi bini aadamka laga gelaya waa gooray gaartan waa lagu xisaabtamayaa caruurtaas dayacan oo maanta aan ka hadlayno nafaqa darrada ay hayso hay-adaha ku shaqada le wax ma joojin karaan waxaana samaynaynaa qoraallaan adduunyada ee u diyaarinaynaa haddii aysan si dhaqso badan mowqifkooda wax isaga bedelin aadaa umahadsantii asalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu